dhismaha jidkiiskiirow magaalooyinka hargeysa oo baligubadle ee somalilan oo miilfayla maraha iyo weliba kormeeray mas-uuliyiin shirdoon ku tirsan maamulka somalilan ujeedka kormeerkii haysadii lankuwar qaban lahay sidii aan dareerta dhismaha jidkiiskiirow magaalooyinka hargeysa oo baligubadle oo haddii la dhisay shan kilomitir sidoo kaliya dareerta dhismaha laba kilomitir oo kala wasiiru dowlaha wasaaradda warbarashada somalilan wasiir ku-hogeenka wasaaradda dhallinyarada gudoomiyaha baligubadle iyo hogayaha fulinta dowladda hoose degmada baligubadle iswadajirion ku hadalay dhismaha jidka cabdiraxmaan halkan wadadan labiyo koob laba kun iyo koob iyo tobankii iyadoon waxba lahayn baa soo fuliya baligubadle taariikhdaa iyo maanta uu madaxweynihii u yidhi waddadii waan kaga dhabaynaya waa wax ilaahay looguma hadnaqo wasiir halkan imika aynu taaganahay waa waddadii isku xidhisay labada caasimadood ee ah caasimadda gobolka hawd iyo caasimadda gobolka maroodijeex ama labada gobol bahan idhaahda eh gobolka maroodijeex iyo gobolka hawd wasiir waddada waxay maraysaa toddoba kilomitir afar kilomitir xaggan waqooyi bay u soo socotay laba kilomitir oo ka mida waa la kala bixiyey laba kilomitir oo kalena waa harsan tahay korna waxaa loo wadaa saddex kilomitir baa loo wadaa qorshahaa kor iyo hoos lagu sameeyey waxa weeyaan afartan kilomitir inta kala bixinteeda la wado in aana shaqadii istaagin xaggaana shaqada u sii socoto dhigista loo sii wado ayaa horta loo wadaa halkan hore waxaan ugu deeqnay boqol neef oo adhiya haddaanu nahay degmada beligubadle imakana laba boqol oo kalean soo diyarinaa insha allah bismillahi kariim diyaarna waanu u nahay ilaa intay dhammaanayso inuu la garab taagnaano wax alla waxii loo bahaya insha allah runtii maanta aanu soo indhaindhaynay waddadii iyo habsamiyu socodka waddadii muddada faraha badan leh ay naawilayeen dadka deegaankan ku nooli waddadan waxay isku xidhi doontaa somalilan iyo etoobiya waxay noqon doontaa waddooyinka ugu miisaanka culus leh ee ganacsiga isku gooshaya labada dal ay isticmaali doonaan runtii farxad weyn bay noo tahay in waddadii ay si habsamiya u socoto waa ballanqaadadii ugu waaweynaa ee madaxweynaha qaranka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi markii uu murashax ahaa uu ballan qaaday runtii farxad weyn bay deegaanka u tahy oo dadku say u faraxsan yihiin say u soo ducaynayaan runtii waa arrin aad lagu farxo xukuumadda wadajiriya waxqabad waxaa ka go'an inay waxqabato waxa ka go'an gobolkan hawd wixii uu xaqu lahaa inuu helo bulshooyinta ku nool aad baan ugu mahad celinayaa waan ku bogaadinayaa sida wanaagsan ee ay u soo dhoweeyeen shaqaalaha ay u haraatireen waan uga mahad celinayaa qodobkayga labaad waxa weeyaan maadaama wasiirkii waxbarashada aan ahay waxaan doonayaa inaan dhallinyarada aqoon-yahanka jaamacadaha dhigta dugsiyada sare dhigta qof kasta oo aqoon-yahana oo taariikhda somalilan xiisaynaya jecel inaan u sheego waddadan la socda waa taariikhdiinnii soo booqda ardayda waxaan leeyahay ka faa'iidaysta taariikhda oo u yimaada inaad aragtaan waddadii sida loo dhisayo waa waddo qaran ma aha waddo gobol ma aha waddo magaalo waxaan idin leeyahay inaad maxaa eday waddada soo booqda dhammaan bahweynta ee waxbarashada ayaan la hadlayaa waxna ka qora waddadan oo dhowaanada hafuur dhismasha iyo neetoo ee dambilaariyadoon waan la dhisi doona saasariye